dadkaas ee dhibaatada soo dhacday runtii abbaarihii xalay toddobadii fiidnimo goortay ahayd iyo toban daqiiqo baa waxaa dhacay qarax ku saabsan babygasta haanta babygasta ee cuntada dadka loogu kariyo baa qaraxa sababay waxayna ka dhacday xaafad kamid a xaafadaha degmada ufayn ee xaafad degan runtii qaraxaas markuu dhacay sarqantiisa sarqada aada u sarreysa ba waxaa loo moday qarax caadi oo magaalada soo galay baa la mooday laakiin nasiib wanaag gaaska caadiga abuu noqday maxay meesha waxaan ka dhacday masiiba ka dhacday masiibadaas kolba ilaah baa subxana watacaala wax ilaahay gartay bay ahayd oo ilaahay qoray waxaan leenahay meesha waxaa dhibaata kusoo gaadhay qoyskii guriga gaaska isticmaalayay oo laba qof ah iyo sagaa iyo koob iyo toban qof oo kaleeto oo gurmad u sameeyey xaaladda biniaadamnimada goortii dhibtaas dadka gaadhay inay badbaadshaaneen weliba laba qof oo kamida gaaska xirayeen laba qof oo kamidana gurigay joogeen sagaalka qof oo kaleeto dad gurmad u tegay oo is yidhi bal dadkaas dhibtu gaadhay badbaadiya bay ahaayeen iyo dad caruura oo orodkii guriga iska galay iyagana gaaska dabkii aseebay maxaa sababa marka in haatan ay qaraxdo haddii aad la hadasheen dadka deegaanka iyo dadka deriska ah waxaa sababay farsamo xumo ay keeneen dadkii gaaskan xirayey oo aan shaqadooda aysan barnaamijkan uuna ahayn laba nin sida la sheegay dad dhalinyaro aan gaaska aqoonba gaaska xirayay oo furayay baa lagu yidhi marka taasaa keentay waa la odhan karaa farsamo xumadaasa keentay in gaaskaasu qarxo sidoo kaleto waxaa jiray cabur meesha haanta guriga ay tiil ruuxadeeda waa guri dabeel soo gashay taas ayaa keentay inuu haanku sii qarxo waay marka dadkaas ay sheegtay ee saddex iyo tobanka qof ah waa sidee hadda xaaladooda xageese lagu dabiibaya dadkaas saddex tobanka qofa toddoba sideed qof oo kamid ah waxaan soo gelinay boosaaso halka shan qof oo ka midana aanu toos uga leexinay kalabeyr saakay sideed qof oo aadka u cusla ilaahay xalay baan la soo gudnay oo waxaanu keenay boosaaso xaaladahooda goota lala tacaalay qofka ugu dambeeya hadda xilliga aan kula hadlaya baanu gudbinay oo garow u tarsafragalaynay runtii dee intii tabar ah waa loo dadaalay oo xaalad kumeel gaar ahaan baa hadda xaaladooda loo gaarsiiyey ilaah baana subxana watacaala waxaan guda u baryaynaa u boogeedhayo laakiin dhakhaatiirta manhal iyo cusbitaalka weyn ee degmada boosaaso iyaguna aada bay u shaqeeyeen iyo sidoo kale cusbitaalka weyn ee degmada ufeyno iyaguna xaaladooda xalay runtii ilaa xilligii dhibtu dhacday ilaa iyo abaarihii labayo tobanka dambe oo habeenimo ilaa saaka dadka u shaqeynayo iyaguna si waxayday howlkar ah u shaqeynayo u soo jeeday marka dadkaas waan gudbinay dhammaantood hadda waxay joogaaneen garoowe iyo iyo qardho marka dadkan xaaladooda caafimaad ee degmada ka keenteen ufayn iyo magaalada boosaaso waxba looga qaban waayo waxaa u malaynaya xaaladooda aad bay u culus tahay si aad halkaasi ugu gudbisaan dadkaas xaaladooda way culus tahay wayna ka duwan tahay oo toddoba qof toddoba qof oo kamid a aad bay culus yihiin halka dhowr qof oo kaleeto iyagoo iska boogadhan yihiin insha allah ay roonaanayaan dirbiga idmo dadkaas dadka waxay ka qabaaneen caloosha waxay ka qabaan dhabarka waxay ka qabaan madaxa waxay ka qabaaneen intaa boodiyaha ilaa iyo lugaha hoose xataa wax la waayey xididadooda jirka la waayey oo wax la isticmaalay faleembahoo kale wax laga siinayay halboolayaasha falembe gaar oo loogu talagalay iyo irbad gaar loogu talagalay baa la gelinaya oo runtii waxaan aada ugu mahcelinayaa bahda cusbitaalka almanhal oo iyaguna barnaamijka aada uga qeyb qaatay marka waxaan leenahay dadkaana boosaaso ugu yaraan boosaaso waxyaala loo gudbiy wax kamid a boosaaso waqti kuleyl baa lagu jiraa saas loo sootaanin oo kuleylka ruuxadiisu dadka waa lagu hayn waayey iyo waqtiga kulul iyo qofkii daba laba dab isku darsameen magaaladii oo aada u kulul iyo iyagii dab caadiga ku dhacay iyo dhakhaatiirta ka wada maqan waqtiga laga xayaa sidee ah saa daradeed waxaan u gudbinay boosaaso ee garowe waaya dad badan ayaa isticmaalaa haamahan hadda gaaska ah ee cunada lagu kariyo inta badanna waxaa arkaysaa iyagoo jikooyinka yaalin ama ciyaalku ay iska farfarinayaan marka maxay ka baran karaan xaaladan ka dhacday degmada ufayn saddex iyo toban qof oo dhaawaca oo dhaawacooda qaarkood aada u daran yahay uu sababay gaaskan marka waxaan leeyahay dadka ka wacyigelinayna runtii inay ugu yaraan bal caruurta gaaska laga ilaasho oo dad farsamada yaqaan loo dhiibo sidoo kale waxaanu ugu baaqaynaa dadka gaaska keena deegaanada puntland inay dadka ugu yaraan wacyigelin siiyaanin qaabka loo isticmaala ay baraaneen si special ay baraaneen caruurta in laga ilaasho ay tusaaneen dadka waaweyn keliya ay isticmaaleen meesha iyada loogu talagalay ay noqoto meel special ah badbaadin karda iyada maxay ahayday u gaar ah qol u khaasa xilliga dadka waaweyn ay ka tegayaan inoo kato waxaan aada ugu wacyigelin lahayn deegaanada puntland oo ama soomaaliya oo dhan ba inay dadkaasu ay xirtaaneen waxaa dabka marka u kacay oo kale oo dadkan ay ku waxyeeloobeen waxaa jiray dab sii fiday marka degmada ma lahan miya gaadiidka ambalaaska si arrintan looga taxadiro dhinaca dabdamiska degmada male dabdamis gaaskuna waa ogtahay waa ka duwanya dababka caadiga sida dabka loo damiyo dabka caadigayo kaca iyo gaaska kacaas isku qaab looma damiyo oo dabka caadiga waxa laga yaaa inuu xataa biyaha ku socdo laakiin kan xataa biya kuma socdo marka qaarkood wuxuu u baahan yahay wax lagu dhufto sida bustoo kaleeto dadka aan farsamadooda aqoon marka dee dadkan waxaan ku wacyiinaya ku wacyigelinaya deegaanada puntland oo dhan bahalahan fayarka oo dabdamiska oo loogu talagalay oo dukaanada yeelay inay iibsadaan oo ugu yaraan guryahooda ay dhigtaaneen si markii uu xaalad qarax oo dab ah uu u qarxo ugu yaraan loogu damiyo